arrintaas waxay ku timid markii ay mar war bixinayeen saraakiisha ciidamada ethoobiya iyo saraakiisha hogaaminayda ciidamada new booliska dhibku ka dhexdhacay ayaga iyo dadka deegaanka ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamaya ay ahaayeen iisheeg maxay aheed ubo waxay ugu yeereen ayagu iyo al-shabaab annagana waa u sheegnay arrintaasu inay qalad tahay oo la marin habaabinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay waxa marka aan ka wada hadalna waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa sugitaankiisa iyo inuusan dhib ka dhicin cid kasta ee ka tirsan labadaas qoloo la sheegana oo amnigaas carqalad ku ana labada qoloo isku si inay uga soo wada jeestaan ayay ahayd maysan ahayn arrin qusayday awanaas meelaan annagu ku sheegnay ma jirin heshiiska asagoo qoran uu yaalaa oo wasayada ku jiraa oo hadda dukumenti ahaan haddaad ugu baahataan aan la wadaagi karaa annagu meelaan onalef uga hadalnay iyo arrinteeda ma aysan jirin arrintaana waa arrin xukuumaddu inta ku fashilantay dhiidistii ay dhiideen cabdikariim qalbi dhagax ay doonayaan inay ambaarta u jeediyaan ama uga dhigaan cudurdaar qaladka ayuu argaleen sababtoo ah heshiiskaanu kaa dhimayn maxaabiis la isweydaarshanayo iyo dambiilayaal ama eedaysanayaal labada dowlad isweydaarshanayo ma aysan ahayn labada gobol ee ismaamulka soomaalida iyo gobolka galgaduud dadka degan ee dhibka uu ka dhacay iyo ciidamada new booliska ayuu ka hadlayo o quseeyey wax deegaan kale quseeyana ma aysan ahayn arrintaas marka waxaad leedahay inkastoo lasoo hadal qaaday shirka lagu soo hadal qaaday waxay ugu yeereen dowladda etoobiya booliskeeda sidaad sheegtay ubo oo dabcan ay ula jeedaan on l f iyo al-shabaab in laiska kaashado oo ammaanka gobolka laiska kaashado ayaad ku heshiiseen laakiin macnaheedu ma aha in onlf aad soo hadal qaadeen lakin waxaad soo hadal qaadeen ubo oo onlf u taagan ayaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ciidamada etoobiya ka socday markii meeshaan fadhiisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogaan ururkaas oo meesha dagaal ay ka galeen annagana waxaaba wadnaba dadkii deegaanka ee dhibka uu soo gaaray liiskooda ayaan wadnay waan tusina waa la wadaagna waxaan diray waa kuwaana dadka magacyadoodii meeshaan ku qoran intii dhimatay intii dhaawacantay waxa meesha dhibaatada loo geystana dadka deegaanka ay ahaayeen u geysteen ciidamada new booliska sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meesha aan ku wada hadlayna kadibna waxaan ku ballanay deegaankaas wax carqaladoo dambe inaysan ka imaanin amnigeedana labada dowladood iska kaashadaan sidaas ayaa wixii aan ku ballanay laakiin arrin ku saabsan eedaysanayaal la isku dhiibaayo iyo dambiilayaal la isku soo celinaayo midna ma aysan ahayn arrintaas maysan qusaynin waan ka xunaha marka xukuumaddii inay inta fadhiisato brobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda soomaaliyeed ay heli karaan cudurdaar inay uga dhigaan oo yidhaahdaan heshiis hore oo labada dowladood galeen ayaa jiray ma jirin heshiis labada dowladood hadday gelayaanna procedure loo maruu leeyahay arrinta isku gudbinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa soddon iyo lixaad iyo qodobkiisa soddon iyo toddobaad waana sharci kasoo baxaya golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxiixaydo wax qof uu asagu keligiis ku takrifali kara ama go-aan ka gaari kara ma ahan arrintaas marka waxaan u aragnaa inay meel ka dhac ku tahay dastuurka dalka u yaala madax banaanida dalka iyo sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha kamida dowladu ay codsataba inta lasoo qabtay la iska dhiibaya iyadoo wax sharciga lamarsiinaya isan jir laakiin mahad warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga cabdikariin guuleed ay saxiixeen gobol ku saxiixeen laakiin adiga aada mateleysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matelayn saxiixana sidaa uu ku dhacay oo adiga ad wax ka saxiixda heshiiska horta ay sheegayaan kolleyba ayagaa ka hadli doonaa madaxda kalood sheegtay isku waktina maysan ahayn xilligay ka hadlayaan waa laba kun lix iyo tobankii annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhaca laba kun iyo shan iyo tobankii ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogna ma aysan ahayn anigana waxa aan u tegay meesha waxay ahayd dadka deegaankaa matelayay sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa sidaasaan meesha ku tegay dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa oo ugaasku kamid ahaa oo guddoomiyaha gobol kamid ahaana dad halbeel kasoo jeeda ayaan wada ahayn sidaas ayaanan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo tuli heshiiskana loo soo gala ma ahayn qodobada sideeda oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaankaas xuduudda labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay colaaddaa sidii loo dami lahay sidaysan usoo laaban lahayn marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn haddaan wakiil oganaana waxay inaan inta keeno kabineetka ama golaha wasiirada laga ansixiyo baarlamaan la geeyo baarlamaanku ogolaado madaxweyne oo saxiixo markaasaa sharci lagu dhaqmo oo noqon lahaa marka meesha waxaa ka xad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka soomaalida iyo dadka deegaanka anigu xildhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobolba degan sidii mushkiladooda loo xali lahaa